بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taraamo u dabaaldegay boqolka maalin ee ugu horraysa xukunkiisa kuna tilmaamay mid u dhiganta boqol sanno haddaba hoggaamiyaha washington ma ka dhoweeyey ballanqaadyadii uu ku soo galay ololaha doorashada ma soo gebagabeeyey dagaaladii uu wacadka ku maray inuu dhammaynayo mise kuwo kale ayuu lugaha la galay sideese ayuu bilooyin kooban dhulka ugu geliyey dhaqaalaha dalkiisa in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsan maliishaadka burkina faso oo lagu dilay weerar ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi xiisadda bakistaan iyo hindiya oo cirka sii gelaysa islaamabad oo sheegtay in new delhi ay damacsan tahay in soddon iyo laba saac gudahood ay ku soo weerarto dalkeeda hanjabaad culusna mar kale hawada maraysay xiisadda ka taagan waddanka koonfurta suudaan oo sii cakirmaysa iyo waanwaantii ay wadday qaramada midoobay oo u muuqata mid fashilantay maxaan ka ognahay faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira biyaha qabow ee lagu qubaysto sideese isticmaalka nidaamkaasi waxtar ugu leeyahay jidhka iyo muuqaalkiisa maxaanse ka ognahay cudurrada ay daawada u yihiin biyahaasi qodobbadaas iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo arbaco ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada bisha dulqacdaha sannada xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waa hagaag waa maalinimo arbaco ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada dulqacdaha sannada xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xiisadda u dhexeysa wadamada bakistan iyo hindiya ayaa cirka isku sii shareeraysa marba marka ka dambeysa iyadoo dhinacyadu ay qaadayaan tallaabooyin liddi isku ah lagana cabsi qabo in mandiqada kashmiir ay martigeliso dagaalo lagu hobto oo labada dhinac dhex mara taasoo ka dhalatay weerar toddobaad ka hor kooxa muslimiin ah ay ku qaadeen deegaanada ay hindiya ka gumaysato gobolkaasi wasiirka warfaafinta dowladda bakistan cadaullaahi taraar ayaa maalinimadii arbacada isagoo la hadlaya warbaahinta waxa uu sheegay in xogo sirdoon oo ay heleen ay tilmaamayaan in afar iyo labaatan saac ilaa soddon iyo lix saac ay hindiya weerar ku soo qaadi karto gudaha dalkooda iyadoo ka aargudanaysa weerarkii lagu dilay afar iyo labaatanka gaal ee kashmiir ka dhacay wuxuu digdin kama dambaysa ah oo u diray maamulayaasha new delhi isagoo sheegay in dalkiisa uu si adag kaga jawaabi doono tallaabo kasta oo lagu daandaansado amba lagu soo weeraro ra-iisul wasaaraha bakistan oo toddobaadkan hadlaya ayaa isagana sheegay in haddii xaaladdu ay xumaato ay ku qasbanaan doonaan inay adeegsadaan hubka nukliyeerka madax banaanidooda haddii lagu soo xadgudbana ay hurayaan wax weliba sida uu hadalka u dhigay ciidamadii ugu badnaa oo ku hubaysan taangiyo iyo diyaaradaha dagaalka ayaa lagu gurayaa xuduudaha sirdoonnada labada dowladood ayaa iyagana ururinaya macluumaad xasaasi ah oo ku aadan qolo weliba iyo wax ay qorsheynayso iyadoo new delhi iyo islaamabad mid weliba uu bilaabay inuu xulafadiisa si haddii dagaal laga maarmaan ah uu labada dhinac ka dhex qarxo markii ugu horeysay tanii markii xiisadu ay bilaabatay saraakiil turki ah oo ka socda xukuumadda ankara ayaa gaaray waddanka bakistan halkaasoo ay kula kulmeen mas-uuliyiinta militari ee xukuumadda islaamabad goobaha ay booqashada ku tageenna waxaa ka mid ah saldhigyada ciidanka cirka dagaal xooggan oo ka dhex qarxa labadan dowladood ayay falanqayaashu sheegayaan inuusan noqon doonin mid ku kooban labada dal oo keliya balse saamayntiisa laga dareemi doono guud ahaanba mandiqadda aasiya dowladaha maraykanka ruushka shiinaha iyo turkiga ayaa la soo degdegay jawaabiclino kala duwan iyagoo ugu baaqay islaamabad iyagoo ugu baaqay islaamabad iyo new delhi inay xiisadda dejiyaan islamarkaana wax weliba wadahadal lagu xaliyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isagoo wariyaasha kula hadlayay aqalka cad waxa uu tilmaamay in labada dowladood ay u yihiin xaliif muhiim ah laga maarmaanna ay tahay in xiisadda si deg deg ah loo joojiyo dhinacyaduna ay heshiiyaan sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa iyadana soo saartay bayaantaa la mid ah dhankeeda dowladda shiinaha bayaan ay soo saartay ayay ku sheegtay in laga maarmaan ay tahay in la dhowro daris wanaagga iyo sidoo kale qodobada u degsan gaalada qaramada midoobay iyadoo xustay in loo baahan yahay in laga fogaado dagaal waxbaabi'iya dhinacyaduna ay miiska wadahadal ka yimaadaan sidoo kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ruushka ayaa isagana u sheegay safiirka bakistan u fadhiya moscow in labada dowladood ay waajib ku tahay inay heshiiyaan sidoo kalena laga baaqsado dagaal dhexmara turkiga ayaa isagana dhankiisa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu taageersan yahay in dhinacyadu ay miiska wadahadal ka yimaadaan ayna ka fogaadaan hadallada abuuri karaa xiisad hor leh madaxweynaha turkiga rajab dayab erdogan ayaana ku nuxnuxsaday in heshiiska nabadeed ee u dhexeeya islaamabad iyo new delhi uu muhiim u yahay guud ahaanba gobolka sidoo kale dowladaha dawaaqida carbeed ayaa iyagana soo saaray bayaanaad kuwaas la mid ah balse falanqayaashu waxa ay sheegayaan in xukuumadda new delhi ay go'aansatay in ay qaaddo weerar ballaaran si ay u qabsato dhul hor leh oo ka tirsan gobolka kashmiir weerarkii toddobaadkii lasoo dhaafay lagu beegsaday dalxiisayaashana ay ka aragtay fursad ay dagaalka ku bilaabi karto maamulayaasha islaamabad dhankooda waxa ay sheegayaan inaysan gorgortan ka geli doonin inay adeegsadaan hubka waxbaabi'iya ee nukliyeerka tallaabadaasoo iyadana keeni doontaa dagaalkuna uusan ku ekaanin labada dal oo keliya balse uu xuduudahooda ka tallaabi karo
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u dabaaldegay boqolka maalin ee ugu horraysa xukunkiisa isagoo ku tilmaamay maalin taariikhi ah oo u dhiganta boqol sano haddaba trump ololihii oo doorashada ku soo galay iyo ballanqaadyadii uu shacabka ameerikaanka ah u suureeyey ma ka dhoweeyey dagaaladii uu ballanqaaday inuu dhammaynayo ma soo gebagabeeyey mise kuwo hor leh ayuu lugaha la galay sideese boqolka maalin ee uu xukunka joogo dhulka uu u galay dhaqaalaha maraykanka iyo haybaddii washington qodobkaas iyo kuwo kale waxaad maanta uga boganaysaan xubinta wargeysyada qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyas
sheybad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan jarnaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa qoraab bannaanka keenay in ruushku uu maanta yahay midka ku gacan sarreeya warbaahinta afrika ciidana afka u daray midda reer galbeedka haddaba muxuu yahay sababku sida uu jornaalka dahiil ku baahiyey qoraaga ameerikaanka ah ee thomas ken waxa uu sheegay in ruushku maanta uu yahay midka ku gacan sarreeya warbaahinta qaaradda afrika kaalinteediina si buuxa uga saaray midda reer galbeedka oo tobannaankii sane ee lasoo dhaafay ka howlgelaysay guud ahaan waddamada qaaraddan waxay jariiradu sheegaysaa in moskow warbaahinteeda ay tahay mid ka hadlaysa xaqiiqada dhabta ah iyo waaqaca ka jira qaaradda oo aanan diiradda saarayn waxyaabo kale sidaba lagu yaqaana ayuu leeyahay qoraagu warbaahinnada kala duwan ee reer yurub warbaahinta ruushku waxay diiradda saartaa arrimaha quseeya dadka afrikaanka ah oo ay ku jiraan nacaybka maxalliga iyo musuqmaasuqyada ay u geystaan dowladaha reer yurub iyagoo bannaanka keena dibindaabyada ay u qooleen dalalka galbeedka waxay sidoo kale warbaahinta ruushku ka fogaataa in ay buunbuuniso dagaalka kala dhexeeya dowladda ukrain taasi oo dabcan lagu yaqaano warbaahinta maraykanka iyo guud ahaan midda reer yurub si ay ugu guulaysato ra'yiga dadweynaha qaaradda afrika waxaa sidaas yidhi qoraaga ameerikaanka ah ee thomas kent warbixinta jiriirada oo sii socota ayaa sheegaysa in ruushka warbaahinta uu ka yagleelay qaaradda afrika uu uga faa'iidaysto in uu ku soo jiito wacyiga bulshada kala duwan isagoo si firfircoon dhanka kale ugu guulaystay in dhallinyarada qaaradda afrika uu u meelmariyo deeqo waxbarasho iyo wacyinno kala duwan waana si ka duwan ayuu qoraagu leeyahay sida lagu bartay warbaahinta reer galbeedka qoraaga thomas kent warbixintiisu mar ay kalabarka maraysa ayuu sameeyey ciwaan ah istaraatiijiyadda warbaahinta ruushka waxuuna yidhi inkastoo ay reer galbeedku isku dayaan in ay muujiyaan naxariis darrada duulaanka ruushka ee ukrain haddana ruushku waxaas oo idil iskuma mashquuliyo waxa uuna uga fiican yahay in diiradda uu saaro arrimaha sida tooska ah u quseeya afrikaanka sida gumaysiga reer galbeedka ay waddamadan ku haysan jireen sannadihii lasoo dhaafay taageerada reer galbeedka ee qaar ka mid ah dowladaha caanka ku ah musuqmaasuqa ka socda waddamada afrika iyo faragelinadii hore ee ay militariga reer yurub ka wadeen waddamada qaaraddan tanina dabcan waxay ka dhigaysaa halkudhigga moscow inuu yahay mid la xidhiira nolol maalmeedka dadka ku nool qaaradda gunaanadkii waxay jiriiradan iyo qoraaga maqaalkuba ay si cad bannaanka u keenayaan in reer yurub maanta looga itaal roonaaday warbaahinta qaaradda afrika halka taa beddelkeed ruushka iyo xulafadiisu ay galbeedka ka soo bilaabeen lugafidsi baahsan oo ay ku soo samaynayaan qaaradda inteeda kale taasoo ka dhigan in reer yurub dhan walbaba ay uga fashilmeen wujuudkii ay ku lahaayeen guud ahaan qaaradda afrika xiisadda suudaanta koonfureed oo sii cakirmaysa iyo waanwaantii qaramada midoobe oo fashil u muuqata waa qodob kale oo aan ku milicsan doonno xubinta wargeysyada sida ay baahisay majalladda ameerikaanka ah ee responsible state graft waxaa sii xoogaysanaya xiisadda ka taagan koonfurta suudaan ee u dhexaysa madaxweynaha waddankaas salfakiir iyo ku-xigeenkiisa waxayna dabcan middan soo askuntay kadib markii uu salfakiir xabsiguri ka dhigay ku-xigeenkiisii uuna ka xayuubiyey inta badan xasaanadihii uu ku dhex lahaa maamulka iyagoo ka jawaabaya xarigga madaxweyne ku-xigeenka ayuu xisbigiisu waxay sameeyeen inay qaadaan tallaabooyin dhowr ah oo ay ku caburinayaan salfakiir sida in deg deg ah ay u hakiyeen ka qayb qaadashadoodii hababka amniga ee muhiimka u ah waddanka kaasoo qodobadiisa la kala qaatay heshiiskii laba kun siddeed iyo toban lasoo cusboonaysiiyey ee lagu xalliyey khilaafkii ka taagnaa koonfurta suudaan haddaba waxaa fashil u muuqda waanwaantii qaramada midoobey ay waday muddooyinkii lasoo dhaafay salfakiir ayaana qaramada midoobe la wadaagay in ku-xigeenkiisu uu qorsheenayo aasaasidda jabhad cusub oo caqabad ku noqon doonta nabadda iyo doorashooyinka soo socda ayuu yidhi boqolkii maalmood ee uu ugu horreeyey maamulka trump oo soo idlaaday dhulgariir siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo laga dhaxlay iyo fashil ku yimid inta badan ballanqaadyadiisii ka hor doorashada waa qodobka xiga ee aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada warbixinno ay si wadajir ah u soo wada saareen wargeysyada the telegraph financial times lefigaro iyo lemonde ayaa muujinaysaa in maanta uu soo idlaaday boqolkii maalmood ee uu ugu horreeyey xilka trump kadib soo rogaal celintiisii nofembar iyo imaanshiyihiisii aqalka cad labaatankii janawari ee sannadkan waxay jiriiradahan isku waafaqeen in donald trump uu boqolkan maalmood dunida geliyey dhulgariir dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aanan abid laga arag siyaasadda maraykanka waxay warbixintan sidoo kale ay sheegaysaa in ay beenoobeen inta badan ballanqaadyadiisii ka hor doorashada sida in muddo kooban uu ku soo afmeeraya dagaalka ukrain uu dhexdhexaadanaya inta badan xiisadaha ka taagan bariga dhexe haba ugu horraysay midda ka taagan dhulka filistiin waxay jariiraduhu sheegayaan in iska badaaye uu xaliyo donald trump uu maanta caalamka lugaha u geliyey xiisado kala duwan ha noqoto mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intuba waxaa hoos u dhacay inta badan dunida dhaqaalaheeda toddobaadyadii lasoo dhaafay oo la xusuusto in marba marka ka dambeysa uu soo rogaya canshuuro xaddaaf ah waxaa sii cakirmay xiisadihii ka taagnaa ukrain iyo bariga dhexe iyadoona cirka uu isku sii shareeray khilaafka kala dhex oloolsan xukuumadda tehraan iyo umuuraheeda nukliyerka waxayna jiriiradahan gunaanadkii iyagoo iswaafaqsan ay ku tilmaamayaan boqolkan maalmood boqolkii maalmood ee ugu xumaa ee madaxweyne dunida soo mara iyo sidoo kale boqolkii maalmood ee ugu liitay ee soo mara madaxweyne ku soo fadhiistay kursiga aqalka cad inkastoo taa beddelkeed uu donald trump sheeganayo inay tahay boqol maalmood oo u dhigan boqol sano guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku celiya walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga harayay barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhexena waan isla soo gaarnay ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa sii xoojiyey howlgallada ay ka fulinayaan galbeedka qaaradda afrika saacadihii lasoo dhaafay bayaan ka soo baxay mu'asasada azalaaqah ayaana lagu sheegtay mas-uuliyadda howlgalla kala duwan howlgalka koowaad ayaa allaha fadligii waxay mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhig militari oo maleeshiyaadka xukuumadda wagaduugu ay ku leeyihiin deegaanka tawow waxaana halkaasi ka dhacay dagaal aad u xooggan oo dhinacyada dhex maray allah fadligiina waxay ciidamada mujaahidiintu ay halkaasi ku dileen ilaa afar askari iyagoo si guud gacanta ugu dhigay saldhigga la weeraray sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta allah fadligii howlgalkaasi waxaa lagu soo qaniimaystay hub isugu jira noocyo kala duwan iyo diyaarado daroonis ah halka mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen ilaa lix ka mid ah gaadiidka gaashaman ee uu cadowgu isticmaalayey weerarkaasi kadib allah fadligii libaaxida towxiidka ayaa duulaan barakaysan waxa ay ku qaadeen tuulada waawrabi ee isla waddanka burkina faso waxaana halkaasi ka dhacay dagaal aad u xooggan allah fadligiina mujaahidiinta ayaa dilay ilaa siddeed iyo labaatan askari halka ay soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan iyo mootooyin howlgalladan ayaa qayb ka noqonaya duulaanada barakaysan ee haliyada towxiidka ee ka jihaadaya galbeedka afrika ay ka fulinayaan waddamada dhaca saaxilka iyo saxraha qaaradda jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaana si dardar leh ku wada howlgalladeeda kuwaasoo dhegta dhiigga loogu darayo toddobaad kasta boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadaha naijer burkina faso togo iyo sidoo kale maali halka murtasaqada fagnarna ay ku qasbanaadeen inay ku sugnaadaan saldhigyadooda militari oo ay joojiyaan duulaanadii ay qaadi jireen kadib howlgallada xooggan ee ay mujaahidiintu qaadayaan dowladda ruushka ayaa ku qasbanaatay inay dib u fiiriso istaraatiijiyadeeda ku aadan waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee galbeedka afrika iyo taageerada ay siiso dowladaha militari ee halkaasi ka jira waxayna xukuumadda moscow hadda darsaysaa qorshe ay ku dhisayso ciidan cusub oo xooggan oo buuxiya booskii ay ku jireen ciidanka faransiiska iyo sidoo kale kuwii ka socday gaalada qaramada midoobe أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا ف...
waa hagaag maxaan ka naqaannaa faa'iidooyinka ay leeyihiin biyaha qabow oo lagu qubaysto sideese ayay muhiim ugu yihiin jirka iyo muuqaalkiisa maxaanse ka ognahay cudurrada ugu muhiimsan ee lagu daaweeyo warbixin arrinkaa ku aadan waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir qubeyska xilliyada subaxa waxa uu bixiyaa dareen firfircooni oo sii dheer nadaafadda uu qofku helayo balse haddii aad doorato inaad isticmaasho biyaha qabow waa khiyaarka ugu munaasabsan waxaadna heli kartaa faa'iidooyin badan oo cajiib ah ku qubeysiga biyaha qabow waxa uu noqday habnololeed caafimaad leh oo dad badan ay maanta isticmaalaan gaar ahaan marka uu noqdo mid loo adeegsado hab qubeyska kala duwo yacni ka dhigan adeegsiga biyo qabow iyo mid diiramaad ah oo labaduba si isdabajoog ah labada qaaba loogu adeegsado haddaba dhegayste hore ma u ogid nooca ay yihiin fawaa'ido laga helayo qubeyska biyaha qabow sida lagu xusay boqolaal warbixinno ah daraasaduhuna caddaynayaan waxaa qubayska biyaha qabow uu kordhiyaa dheefshiidka kiimikeed ee loo yaqaan metabolism ee qaabilsan geedi socodka uu jirku u isticmaalo habka bedelidda cuntooyinka uu ka soo saaro tamarta uu baahan yahay tusaale ahaan marka aad wax cunto ama aad cabto jirkaagu wuxuu cuntooyinkaas kaga shaqaysiinayaa saddex arrimood oo kale ah kala jebinta cuntada oo laga soo saarayo qaybo yaryar oo si fudud jirka uu ku isticmaali karo islamarkii waxaa qaybahaasi loo bedelayaa enerji ama tamar si uu jirka uga shaqeeyo fulinta howlaha gudaha sida dheefshiidka garaaca wadnaha shaqada maskaxda iyo dhaqdhaqaaqa muruqyada saddexaad howlaha metabolismka waa kaydinta iyo dhisidda unugyada oo biyaha qabow oo lagu qabaysto ay ka qayb qaataan waxaa lagu qiyaasaa in qubayska biyaha qabow uu gubi karo ilaa toddobaatan iyo shan kaloori oo ah tamarta uu jirku ka helo cuntooyinka mararka qaarna waxaa tamarta ay gubaan biyaha qabow ay gaaraan ilaa afar boqol oo kaloori celcelis ahaan cabirka tamarta waxaa sidoo kale biyaha qabow oo lagu qubaysto xolyada sida subaxii ay ka caawin kartaa nadiifinta unugyada dhintay daraasadaha ay soo gudbinayaan dhakhaatiirta iyo khubaradu waxa ay muujinayaan in biyaha qabow ay gacan ka geystaan in jirka uu iska soo saaro unugyada haragga ee dhintay taasoo maqaarka ka dhigaysa mid cusub oo nadiif ah sidoo kale waxaa laga dhaxlaa nidaamkan deganaan iyo diirimaad deg deg ah iyo xaalad caafimaad oo wanaagsan wuxuuna keenaa arrinkaasi in qofku uu kordhiyo soo jeedka yacni feejignaan firfircooni leh oo islamarkii uu dareemo waxaana subaxa uu sidaas sameeyo u sahlanaanaysaa in maalinkiisa uu ku bilowdo isagoo tamar xambaarsan islamarkaana muujinaya nashaad xoogan sidoo kale ku qubaysiga biyaha qabow waxaa qofka ay ka caawiyaan ilaalinta caafimaadkiisa iyo da-da saxda ah yacni waxa ay ka dhowraan gabowga deg dega ah ee muuqaalkiisa iyadoona maqaarku uu ka faa'iidaysto biyaha qabow dhanka kale waxay ka hortagaan xanuunada ku dhaca murqaha iyagoo yareeya bararka maqaarka iyo xanuunada ka dhasha daalka biyaha qabow ayaa sidoo kale waxaa ku qubaysigooda uu leeyahay faa'iidooyin kale oo dheeraad ah islamarkaana muhiim ah waxaana ka mid ah hagaajinta wareegga dhiigga markaad isticmaasho biyaha kulul khubarada caafimaad waxay sheegayaan in xididdada dhiigga ay noqonayaan kuwo ballaaran halka biyaha qabowna ay keeni karaan inay yaraadaan isbeddelka dambe waxa uu kobciyaa wareegga dhiigga ee guud ahaan jirka sidoo kale waxaa biyaha qabow oo lagu qubaysto subaxii ay bixiyaan faa'iidooyin kale oo muhiim ah taas oo ah in ay kordhiyaan difaaca jirka waxaana meesha ka baxaya hergebkii iyo qandhadii ama in subaxii aad soo toosto adiga oo muuqaal ahaan iyo miyirba aan caadi ahayn waxaana dhanka kale imaanaya in jirka uu si adag ula dagaalamo caabuqyada iyo cudurrada intaba markaad ku qubaysato biyaha qabow deganaanta iyo niyad wanaagga ayaa waxay ka mid yihiin waxyaabaha kale ee dheeriga islamarkaana laga faa'iido biyaha qabow waxaana sidoo kale la arkay in qubayska noocan ah uu yareeyo walbahaarka islamarkaana sare u qaado niyadda qofka iyo deganaanshaha xagga maskaxda cilmi ahaan haddii aad tahay arday hurdo badan ama caajiska uu hareeyey waxaa markii aad ku qubaysato biyo qabow durbadiiba aad dareemi doontaa nashaad xaddaaf ah waxaana jira hormuun qaybta neerfaha ka mid ah ama sistemka oo allah bani'aadamka u sameeyey oo lagu magacaabo neerbanefrin oo mas-uul ka ah soo jeedka maskax ahaan ama ku dhiirigeliya jirka iyo maskaxda inay soo jeedaan oo ay shaqeeyaan taasoo ka hortegaysa mahsanaanta taageeraysana baraaruga iyo feejignaanta qofka marka uu darsi qaadanayo ama shakhsi kale ula hadlayo xilliyada uu qofku hurdayo waxaa hormuunkan uu ahaadaa mid hooseeya halka markii uu soo jeedo uu noqonayo mid caadi ah ilaa heer iyadoo markaaad qabaysanayso oo aad la jaraynayso biyaha qabow uu jirku soo deynayo hormuunkan si uu halkaas uga helo soo jeed xoogan oo cajiib ah iyo firfircooni markaan ka hadalno salafkii hore ee saalixiinta iyo tusaale ahaan mu'alifiinta waaweyn waxaa dhici jirtay in afar labaatanka saac ay saacad ama wax kooban ay hurdi jireen halka inta kale ay ku mashquulsanaayeen cibaado markii ay hurdo dareemanna waxa ay wejiga ku dhaqan jireen biyo qabow si aanay hurdada ula tegin ama ay nashaad u helaan tani waxay muujinaysaa ahmiyadda mowduucan haddii aan doc kale ka eegno sheekh maxamed ismaaciil allaha xifdiya waxa uu ka hadlay dhinacyo kale oo muhiima islamarkaana muujinaya waxtarka biyaha qabow ee xagga caafimaadka waxa uu sheekhu si gaar ah waxay nooga sheegayaa sida ay biyaha qabow wax uga bedelaan allah fadligii xanuunada khatarta ah marka sixirkii ama ishii ama jinkii ay kugu yimaadaan qur-aanka kariimka ah baa dariiqooyinka ugu sahlan ee aanad wadaad u baahnaanaynin oo aanad culimo u baahnaanaynin oo haddii alla yidhaahdo adig iyo ilaahay aad isla gaar noqonaysaan qur-aanka kariimka ay ku taallaa sirta qur-aanka ninka qur-aanka la noolaada u helayaa ambiyada ilaahay qaar baa ilaahay uu ku salliday shayaadiinta oo waxyeello u geystay sida nebiyulaahi ayuub nebiyulaahi ayuub jin baa dhibaato u geystay markuu jinku dhibaatada u geystay dariiqadii uu jinkaa kula dagaalamay ee ugu saxnayd buu maray dariiqada ugu fiican waxa weeye atadarrucu ila allah inaad ilaahay isu dhiibto muxuu yidhi nebiyullaahi ayuub markii uu jinku ku dhuftay ee uu dhibaateeyey ilaahay baa qur-aankiisa kaga warramay isagoo ku ammaanaya sida uu ula howlgalay uga dagaalgalay arrintaa nebiyullaahi ayuub wadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya shaytaanu binusbin dhibta uu gaadhsiiyey ilaahay buu uga cawday ilaahay buu u sheegtay markii uu ilaahay u sheegtay ilaahayna dawadii buu u sheegay subxaanahu watacaala urkud birijlika haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab urkud birijlika haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab oo biyaha qabow oo lagu maydho marka ruuxa ili ku dhacdo ama uu jir asiibo ama sixirba uu qabto ma nebiyullaahi ayuuboo keliyay u tahay dawo may waa dawo muslim oo dhan ilaahay ku daweeyo marka waxay yidhaahdaan culimmadu biyaha qabow dadka cudurradaa qaba il iyo sixir iyo jin hadduu ruuxu qabo inuu ku dadaalo inuu biyaha qabow ku maydho waa dawo mujarab ah weeyaan oo qur-aanka kariimkaa sheegay laakiin cid walba markaa inay isticmaasho maahane waa in marka hore aanu ruuxani qabin xanuuno qabowga maalan qofku hadduu asmo qaboo kale ama romatism oo kale hadduu qabo ama ay dhaxani ku jirto waxaan kolba-aaryada aad tidhaahdaan oo kale kuwa yowga hadduu ka badbaado qabo dariiqa ugu sahlan ee lagula dagaalamo isha iyo jinka iyo sixirka waa biyaha qabow oo lagu maydho waxna laga cabo haddii biyo qabow aroorta hore aad ku maydhato oo duhurkii ku maydhato oo aad habeenkii ku maydhato biyo qabow way aad iyo aad bay ugu neef qabatoobaan shayaadiintu mana iska xajin karaan waxaa markaa suurtagala muddo yar haddii aad dawadaa wado in aad ka guulaysato cadowgaa ku soo weeraray ee dhibaatada kugu haya waa masalo aada loo tajribeeyey biyaha qabow ku maydhashadoodu inay daawo ka tahay masa shaytaan rabbi innii masaniya shaytaanu binusbin wa cadaab kharash badanna kuguma fadhido wadaadaad u tagtana uma baahnid marka inaad biyaha qabow aada laasimto inaad ku maydhato aada iyo aada bay kuu anfacaysaa ha laga warhayo haddii alla yidhaahdo marka loo eego qaabka ay tahay in loo maro nidaamka qubeyskan oo loo yaqaan midka isdabajooga ah ama kala duwanaanshiyaha yacni in marba qaab loo isticmaalo labada nooc ee biyaha ee kale ah qabowga iyo kuwa diiramaadka waxaa loo marayaa in marka hore ay biyuhu ahaadaan kuwa kulul kadibna uu qofku si tartiib tartiib ah isu baro biyaha qabow islamarkaana uu ku dadaalo isweydaarinta isagoo marba kuwa cusub adeegsanaya si uu u arko natiijada arrinkani marka uu kasoo dhammaado meerashada wuxuu qalaajinayaa jirkiisa isagoo xiranaya dhar diiran sida jaakadaha fudud isagoo cabaya koob shaaha si uu helo diiramaad dheeraad ah sidoo kale dhakhaatiirta waxa ay sheegaan inaysan habboonayn in qofku si lama filaan ah uu qubayska ugu bilaabo biyo qabow waxaana ay ku talinayaan in muddo dheer uusan ku qubaysan biyahan haddii uu yahay qof leh dhibaatooyin wadnaha ah ama cadaadiska dhiigga sidoo kale waxa ay tilmaamaan si loo xaqiijiyo natiijo wax ku ool ah in ay habboon tahay in la tijaabiyo ku qubaysiga biyo qabow muddo laba jeer ah iyadoona laba jeer oo kale ay biyuhu ahaadaan kuwo kulul halka tallaabooyinkaas marba mid la qaadanayo iyadoo mid laba jeer la isku xijinayo halkii mar ee la isticmaalayo hal qaab oo qubayska ah بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق wahagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا